shirjirayd uu ku qabtay wasiirka wixinka wasaaradda amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan mudane cabdilaahi abubakar cismaan xafiiskiisa ayaa waxa uu kaga jawaabay eedeymo culus ay u soo jeediyeen qaar ka mid a bahda cadaaladdu wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan mudane cabdilaahi abubakar cismaan ayaa waxa uu sheegay in ay habboon tahay in la ilaaliyo cadaaladda iyo amniga islamarkaasina ay wasaaradda arrimaha gudaha ay wada shaqayn fog ay la leedahay bahda cadaaladda waxa uu sheegay in maalintii shalay saddex garsoor oo ka mid a bahda cadaaladdu ay eedeymo culus soo jeediyeen waxaad jirta od ogtihiin aad xoogaal ka tihiin laba sektar baa marka hore muhiima in la ilaashado labada sektarna nolosha biniaadamka waa muhiim waa cadaaladda iyo amnigu waa waa muhiim weeyaan haddaan cadaalad jirin amni jiri maayo haddaan amni jirinna cadaalad jiri mayso saa aawadeed waxaa muhiima inaynu mar kastaba ilaalino labada sektar oo ah cadaaladda iyo amniga sababtaa waa laba shay oo isku xidhan annagu wasaarad ahaan de kolley waan la shaqaynaa bahda cadaaladda inta badan shaqada ugu badan wasaaradda cadaaladda iyo marka laga reebo wasaaradda arrimaha gudaha waa hay-adaha ay la shaqayso bahda cadaaladdu wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan waxa uu sheegay in xeerka dhulka ee xeer seventiin laba kun iyo kob iyo toban laga soo saaray xeer lagu magacaabo xeerka karnaqa dhulka taasoo ay ka kooban yihiin shan wasaaradood iyo weliba xubin ka mid a dowladda hoose isla markaasina wixii ku saabsan dacwadaha dhulka ee ay waxba ka qaban kari waayeen bahda cadaaladdu ay markaasi ay dib eegis ay ku sameeyaan isagoo amuurtaasi mar labaad ka hadlay waxuu yihi wasiirku
maamulka dhulka oo la ilaabo xeer seventeen citizen one oo inta badan lagu qarmago laguna xaliyo walba khilaafaadka khilaaf buu la yimaada haddaan nahay wasaaradda arrimaha gudaha la helaatagii bisha qoraal waxaa noo soo qortay nimanka la yidhahdo imin maxamed bin madnaax ayaa noo soo qortay lix laataki bisha waxay noo keeneen qu-aan ay labadii kun iyo labayo tobankii guddida ka garnaqa dhulku ay ku xayrtay beertaas saa waa tusi karaa waa kaa weeyaan haddaan idin yar akriyo sida ku cad waxaanu ku qornay tixgeli xeerka waxaanu tixgeli qaraarka waa labadi kun iyo labayo tobanki waa dhulkaas waa xayran yahay dhulkaas waxa yiran dhinacii kale laba dhinac isku saddex ka mid a dhagax dhigta dhulkii markay dhagax dhigteen dhinacii kale isku haynaba ka qaaden dhulkii gudoomiye degmadu waxaa muhiim ahaa in de arrinkaas maadaama xayiran in xayraada lagu tixgeliyo wuxuu sameeyey inu inuu dhinacii dhulka dhagax ka qaado xirxiro iyadoo muudnayd dhul xayran qofku dhigtay in tallaabo laga qaado kadaan iyaga dacwona marka la yimaado waxaanu ku nidhi anagu annago wax dhiban u geysani maadaama dhulkanu ay marka horeba guddiga dhulka ay gacanta ku haysay waxaan ka codsanayna inaad ku deyso ciddii ka garnaqaysa dhulkaas geesiga wasiirku waxa uu sheegay in saddex boqol iyo sideetan fulimood oo ku wajahan dhinaca dhulka ay haatan ay ku xayiran yihiin wasaaradda arrimaha gudaha taasoo ay ka dhex noqoto cadaalad darro soo noqnoqoto islamarkaasina halgal dacwadood oo qura ay ku noqnoqotay toddoba jeer oo loo xukumay kolba qof wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga somalilan mudane cabdilaahi abubakar cismaan waxaa u soo jeediyey bahda garsoorku inay noqdaan kuwo cadaaladda ka shaqeeya